subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax ciidamada booliiska iyo nabad sugidda oo howlgallo qorshaysan xalay ka sameeyey degmooyin ka mid ah gobolka banaadir somalilan oo ku hanjabtay inay weeraro culus ku qaadi doonto magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool degmooyinka xamar weynaye oo furow oo xalay ku baaraatamay tartanka aqoon iyo abaalmarin ee warbaahinta dalsan gudoomiyaha gobolka banaadir oo mar kale sheegay in dadka ka ganacsada maanduuriyaha ay gacan biraha ku qaban doonaan waxgaradka s s c oo si kul lagu jawaabay hanjabaad ka soo yeertay somalilan oo ku aadina dagaalka laascanooda wararka dabaddana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha israa'il oo shaqadii ka ceyriyey wasiirkii gaashaandhigga iyo banaanbaxyo laga cabsi qabo inay ka dhacaan kenya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka maarso sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ayaa howlgallo qorshaysan xalay waxa ay ka sameeyeen degmada wadajir ee gobolkani banaadir waryaheena faadumo cabdulqaadir xasan ayaa ka waramaysa
howlgalkan waxa uu ahaa mid lagu xaqiijinaya ammaanka guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho afur kadib ayaa laga sameeyey caasimadda soomaaliya muqdisho gaar ahaan dhinaca degmada wadajir oo ka tirsan toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir gaar ahaan waaxyaha ay degmadaasi ka kooban tahay sida jenaraal daa'uud iyo xaawataako waxaan iska kaashaday ee howlgalkan hay-adaha amniga sida boliiska nabadsugidda iyo ciidamada sida gaarka u tababaranay haramcad maamulka degmada wadajirna qayb ayuu ka ahaa waxay ku qeexeen howlgalkan inuu yahay la dagaalanka muqaadaraadka iyo sidoo kale inay ka jawaabayeen cabasho ka soo gaartay shacabka ku dhaqan degmada wadajir gaar ahaan waxii howlgalka laga sameeyey taas oo dadyowga ku nool halkaas ay ka cabanayeen ciyaal weerada iyo markaasi dhalinyaro inta badan halkaasi ku isticmaasha waxyaabaha maanka duuriya waxaana meel barxada lasugu keenay kumanaan dhalinyaro ah oo inta howlgalka socday lasoo qabqabtay waxaana maamulka degmada iyo hay-adahaba ay ku qeexeen in howlgalkan uu daba socdo howlgaladii maalmihii u dambeeyey hay-adaha ammaanka ay ka samaynayeen muqdisho iyadoona hadda lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan mid saacado badan qaatay ayuu ahaa howlgalka iyadoona sidoo kale hay-adaha ammaanka ay la baxeen qaar ka mid ah dhallinyaradu ay ku tilmaameen in markaasi tuhunsanayaal ay yihiin balse hay-adaha ammaanku ay baarayaan intaasi kadib waxaa howlgalkan sidoo kale qayb weyn ka qaatay taliyaha nabadsugidda ee degmada wadajir xarbi waxaana markuu howlgalka soo ilaaday dhallinyaradii laisugu keenay goobta fagaaraha kula hadlay taliyaha saldhigga degmada wadajir ee gobolka banaadir nasri axmed maxamed waxaan u soconnay waa inaan ka shaqayno amnigiinna iyo badqabkiinna qof walba meeshaan jooga sooma raba inuu nabad ku noolaado qof walba sooma raba in teleefonkiisa iyo gurigiisuu nabad kula joogo waxaa u cararayna waa inaan adinka idiin shaqayno adinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad nala shaqaysaan booliiska ku xirantaan nabrigsaama soo wacdaan mar walbana wixii caqabad aad aragtaanna aad nala wadaagtaan hadda waxaan umalaynaa aawa guddoomiye xaafadda cabdimado aawe cabdi waxaa ka cabanaysay dhibaato ku haysata waxaa rabnaa sida cabdi oo kale qof walba inuu nala soo xiriiro wixii caqabad u arkan uu noo sheego islamarkaasna aad jawaab ka bixinno haddii aad sheegtaan marka dadka idinku dhex jira markaan qabanno adinkana waa nabadgelaysiin soo maaha wakhtigiina idiin dhaqaaloobaaya lafihiinanu idin badbaadaayaan marka waa mahadsantihiin
axmed cabdulle afrax waa gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir dhankiisa waxa uu shacabka ku nool degmada wadajir ka dalbaday inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka islamarkaana ay soo sheegaan shakhsiyaadka lidiga kuwa ammaanka ee xiliyada qaar falalka ammaandari mararka qaar ka geysta gudaha degmada wax kastoo xun waxaan rabnaa inaan marka meel uga soo wadeejiso wax kastoo xun inaan meel uga soo wadeejisana rabno inaan ogaanno in isku aan danna danaa naga dhexayso haddii gurigaan gubanaayo ilaahay ma gubee kan ku xigo ma seexan kartaa ma seexan karta mao haddii marka dhibaato ay jirto oo ay jirto amni darradii kuwa cadowgaa samaynaayeen ay jirto midda muxuu ahaay kuwa cadowga kalaahoo gangiska ay sameeyaan nabad ma jirto qof oo nabad ku joogaysana ma jirto dadaa waxay dhaheen feeri dadaa waxay dhaheen aniga shabaab sheegi maa haddaa wax ku arko sheegi maayo waa ka cabsaa iyagoo meeshaas maraayaa laysku qarxiyey way ku dhinteen soo maaha wayna qarsanaayeen waxay lahaayeen doqonnimaa gasho waxay tidhaha haddaad sheegtiin waa laydin dilaa isnaan maaho ama haddaad ogaato waa laydin dilaa ma ku badbaadeen marka hadda haddaa ida yidhaahdin qofka qof halkaan fadhiyo oo aan dhib shabaab uusan soo gaarin ma jiraa ma jiro runtii xaafadaha waxaan rabnaa in la dadaalo oo xaafad kastaa isku tashato xaafad walba waxaan rabnaa inay si gaara ammaankeeda iskaga xil saarto waa mahadsantihiin faadumo cabduqaadir haadi ay tv-ga dalsan muqdisho
way mahadsan tahay waryaheena faaduma cabdulqaadir xasan markaana haddii aynu fiirno somalilan waxa ay ku hanjabtay in ay weeraro culus ku qaadi doonto magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool afhayeenka ciidanka somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in haatan somalilan ay qaadi doonto weeraro ka dhan ah s a c kuwaasi oo sida uu sheegay dhibaato ku ah qarannimada somalilan
saaka sagaalkii subaxnimo sidii ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan caadada u ahayd dhirbaaxo kulul buu ku dhuftay waanu iska difaacay weerarkaa sidii hore bay isaga difaaci jiray caadada u ahayd buu isaga difaacay annagu haddaanu nahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaanu mar walba u hoggaansannahay amarada ka soo baxa xukuumadda somalilan ee ahaa xabad joojinta ayaanu ku joognay oo ciidankayagu difaac buu ku jiray in ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan yahay derbi adag oo aan la maraynin dadkooduna ay ku kalsoonaadaan annaguna kalsooni buuxda aanu isku qabnaa qolada majeerteniya ama puntland ee mar walba weerarka isku soo kalifaysa haddana jabaysa waxaan odhan lahaa somalilan intii ay ka dulqaadanaysay way ka dulqaadatay hadda annagu warqad yaroo la xarxarxareeqay soo dhigi mayno websaydada laakiin dagaal qorshaysan oo milatari ayaanu qaadi doonaa wax badan baanu gacmaha laabanaynay dagaal qorshaysan oo milatari ayaanu qaadi doonaa ciidanka la yidhaahdo b sta ee degan boosaaso ee ka dagaalamaya laascaanood uu ka dagaalamayo gobolka sool kuna jira dagaalka taana waanu caddaynaynaa horena waanu u caddaynay haddii aanu in badan gacmaa laabannay oo aanu weerar sugaynay oo aanu isdifaacaynay hadda annagaa qaadi doonno weerar qorshaysan oo aanu halkooda ugu tagno haddii alla hawooda ay ogolaado howlyaha gobolka sool u yimi doolada ee qabyaaladda u yimi waxaanu ugu baaqaynaa inay ku noqdaan dhulkooda waxaanu leenahay cid kastoo oo de ku yimi doollo waxaanu ugu baaqaynaa inay meelahoodii ku noqdaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan wuu ka koray waxaa waanu ku xoog badan yahay waajibkiisana wuu qabsan doonaa al-shabaab waa ku dagaalamaynaa ka bixi mayso annagaa ka saari dadka degaanka ee reer soola waa dad reer somalilan oo waanu heshiin doonaa laakiin dadka ka soo duulaya debadda ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo iyo qarannimada somalilan debadda kaga soo duulaya waajibaadkoodaanu marin doonaa casharna waanu udhigi doonaa haddii allah woodale ogolaado dagaalkaa maanta sidaasuu u dhacay saddex jahay naga soo weerareen saddexdii jahaba way ku jabeen ciidanka qaranku fadhiisanadiisa buu ku sugan yahay waxaan kaga baxayaa ciidanka qaranka guul guul guul mar walba waa guulaysataane guulaysta si aad ugu adeeg
markaana haddii aynu fiirino gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali ayaa waxaa mar kale uu ku celiyey in maamulkiisu ay gacan biraha ku qaban doonaan shakhsiyaadka ka ganacsada maandooriyaha yuusuf madaale oo ka hadlayey saldhigga degmada hiilwaaye gobolkani banaadir sidoo kalena halkaas lagu soo bandhigay maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa mar kale uu ku celiyey siday u wajahayaan maandooriyaha inta badan lasoo geliyay caasimadda
boobka ciyaalkan gaangiska ah dadkaani shaqadoodii gebay kuwa shaqadooda sida xun ugu tagri falaayo waxyaabaha sababta u ah oo dhalay waa daraagiskan waay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ciidanka booliiska oo daraadi go'aan ka qaatay ninkii booliiska ahaa ee asgariga ahaa ee lebiskii dowladda iyo qorigii dowladda ku baadaayey iyadoo soon ay tahay ilaa wa ilaa sigaarka iga iibi kula dagaalamaya qoriga ku garaacayay go'aanka ay ka qaateen ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin haddii sidaas si la mid a loo wada shaqeeyo oo asgari kastoo ku xadgudba shacabka ku xadgudbo haddii isla goortaasi isla wakhtigaasi tallaab laga qaado waxaa aad iyo aad u yaraanayo xadgudubka ciidamada ay geysanayaan sidaa darteed in maanta lagu handado sigaariga iiba ama waa ku dilayaa nin asgariya uu leeyahay waxyaabaha ku kallifaya waxay tahay kuwaana jidhkiisa ka buux maxaa yeelay wuxuusan ogaynin tillaabta uu qaadow haayo waxyaabaha liddagu asiga ay ku soo noqon karto ayuusan ku xisaabtamaynin marka daraagiskani hadda waxaan arkayaa waad arkaysiin waa caagga biyaha dasaaniga isoo qabo waa caag waa biyihii dasaanigaa ku jiro aa laga dhigayaa haddana haddana waa u jeediin waxaa ku jira calaqii la kariyey daroogadii aa ku jirto marka uu meelaha geeyo ama dukaamanka ama meelaha umarsiinaya wuxuu leeyahay biyaan wadaa waa nasiib darra marka in dhan meel walba lagu soo gambado calaa kulli xaal hay-aduhu amniga waxaan rajaynaynaa inay indhahooda maaragtay foojignaan doonaan ay maaragtay la socon doonaan hadba waxay adeegsanayaan nimanka ka ganacsado bakhtigan kan wuxuu leeyahay jagboontiga markuu maraayo ama meelaha markuu joogo wuxuu leeyahay macdanaan wadaa waxaa ku jiro daroogadii aa ku jirto waa bir macdan ah lagu dhex sameeyey waa marka jawaannadaana looga gudbiyaa meelaha laga bilaabo marka saacaan hadda waa gubaynaa dabaan saaraynaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan rabnaa daraagiskaasi cid kasta waa inuu aragta inuu yahay cadow haddaysan u arkinna asigou ku soo laabanayaa sidaa darteed marka waa ku mahadsiinayada amniga qabashadii ay soo qabteen waa dardaarankii iyo awaamirtaan bixinay fulintoodii la fulinaayey mana ka joogsanayno ilaa aan ka dul istaagno goobaha lagu kariyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
markaana degmooyinka xamurweyne iyo ufurow ayaa waxay xalay ay ku tartameen tartan aqooneedka waa tartanka aqoon iyo abaalmarin ee warbaahinta dalsan waxaana ugu dambeyntii natiijadu ay ku dhammaatay koob iyo toban dhibcood oo ay la timid degmada xamurweyne halka degmada ufurowna ay la timid sagaal dhibcood sidaasna waxa ay guushu ku raacday degmada xamarweyne ee gobolkani banaadir guud ahaana dhegeystayaal warkii subaxeed kala socoteen raadiyaha dalsa waanaga intaa ciddii wararkii guseegaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel